dowladda federaalk soomaaliya markii in ka horeeytay biyo hayta aqoonsiga qaxootiga iyo magangelya toonka kureed ansixinta heerka qaxootiga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan cali yuusuf cali xoosh yaa si rasmi a aqoonsiga gudoonsiyay qaar kumid ah qaxootiga ku nool soomaaliya gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaalka qaranka axmed xuseen cilmiya inkahoreyntii muhiimada dadka qaxootigayo inlata biyowka kaarkuun ku sharaxay weynuu sheegay in yatan guul ingata dowladda soomaaliya aqoonsigu waa astaanta iyo heybadda qofka shaksi ahaan lagu aqoonsan karo inuu yahay hebel ama heblaayo sababtoo ah waxaa iswaafaqayaa muuqaalka qofka magaca iyo musawirka intaba waana caddeynta caddeyn karta qof islamarkaana sugi karta saxnaanshaha sheegashada shakhsigaas mudan yahay marwooyin dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud wuxuu saxiixay sharciga qaxootiga iyo maagelidoonka oo ah sharciga lagu maamuli doono qaxootiga iyo maagelidoonka ku sugan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidaa ogeed hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga waxay diyaar u tahay hirgelinta sharciga qaxootiga iyo magalyadoonka sidoo kale waxaan diyaar u nahay dardargelinta iyo taakulaynta bulshada maganta u ah dadka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku nool wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan cali xooshiyo sheegay in isbedelka ammaanka iyo horumarka dalkaani usu horseeday in geegasi rasmee lanfuro kaarka aqoonsiga qaxootiga iyo magangelyadoonka dalka
gudoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka hay-adda u n h c r madaxdeeda xafiiska mudanayaasha kale oo kala duwan oo qaybaha badan ka kala yimid oo ama shaqaalaha hay-adda ha noqoto ama dadka loo adeegayo ha noqoto ama martida kale ha noqoto ama wasaaradda arrimaha gudaha xubnaha ka jooga ha noqotee assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi munaasabadan daafurka maanta oo halakan kaarka lagu daafurayo la siinayo qaxootiga iyo magangelyadoonka runtii waa fursad wanaagsan oo aan ku bogaadinayo hay-adda iyo tallaabadaa qaaday runtiina muhiim u ah dadka muxuu ahaa magangelyadoonka iyo dadka qaxootiga ah dhinac kastaba ama dhinaca amniga ha noqoto ama dhaqdhaqaaqa ha noqoto ama aqoonsiga oo garanaysaayo dee uu goobo badan ku mari karayo ha noqoto waa fursad maanta dalkeenni in loo soo haajirayo waxay muujinaysaa isbeddelka nololeed iyo muxuu ahaa in ummado kale oo dalkoodu maanta dhaqan yahay ay ku noolaan karayaan marka innagana sharaf bay inoo tahay ummadda kalena waxtar bay u tahay oo inoo soo haajidhay